dhegaystayaal waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa xoolaha nool oo dhaqdhaqaaqooga ganacsigu aada u fiican yahay iyadoo seyladaha kala duwan ee dalku dhaqdhaqaaqooga aada u fiican yahay muddadan aynu ku guda jirno mooshinka xajka oo furmay sidoo kale waxaynu warbixinteenna aynu ku soo qaadan doonaa heesta jaalanbutaysi ereyadii abwaankii weynaa maxamuud cabdilaahi sangub codkeyga halalaasiga ah waxaa ku qaadi doontaa leyla laki waa tahay adoo ka mida ganacsatayaasha dhinaca xoolaha ku iibiya suuqan gobonimo ee magaalada hargeysa seelada yara ku taalla hadda bal waxaad nooga warbixisaa maanta neefkii xoolaha halku marayo hadday tahay adhiga gaar ahaan riyaha iyo idahaba riyaha iyo iduhu anigoo axmed xasan ismaaciila riyaha iyo iduhuba waxay marayaan riyaha rida u weyn waa siddeed boqol wanankuna waa sagaal boqol hoosayntooduna lix boqol shan boqol afar boqol ayaa u hooseeya koley sidaad la socotay dee adhigii waa la furay sacuudigiiba xayraaddii ka qaaday isla markaa warar kuwa isa soo tarayaan in sayladii magaalada berberaayey xoolihii si toosa ay uga dhoofayaan sidoo kale burco xoolihii si wanaagsan baa halkaa ay uga socdaan dhinaca xaggeenna markaad caasimadda kusoo noqotay xooluhu siday u socdaan mala raraya xooluhu aad baa u socdaan aadna waa loo rarayaa orgigoo roonna waa siddeed iyo toddobaatan dollar wanka u roona ugu sarreeyana waa shan iyo lixdan dollar yaa kolkaas si wanaagsan baa u socdaan magaalada berberina waa lagu rogaa saasoo u dhaafaan xooluhu koley adhiga waxaa jirta in adhiga dabaaxoo kale ee la qalo isagu sidee loo iibsadaa adhiga dabaaxee wallaahi suuqiisu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay iduhu waa lix boqol toddoba boqol shan boqol ugu hooseyn afar boqol iyo konton yaa iyadoo waxaa jirtay adhiga jaqiiqoo kale isaga laftigiisa qiimihiisa si wanaagsan ma u socdaayo iibsigiisa bal ka warran
iibsigiisu si wanaagsan buu u socdaayo adhiga yaryara jaqiiqdaa laba boqol iyo siddeetana dibadda loo celiyay reemiyigu iibsanayo laba boqol iyo siddeetan saddex boqol iyo konton wax walba waa la siista kolley jaaniskad la wadaagtay aad baan kaaga mahadnaqayaa dadka kale adhiga ka ganacsadaan sii iyagana waraysi la sii horaanu sii socon doonaa waraysi ka qaadi doonaa aad baad mahadsantahay waa waa tahay magacaagaad igu bilaabi doontaa waxaynu joognaa sayladii sare ee suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa ama idaacadda qofo siduu u yaqaano waxaan jeclaa maadaama sacuudiga iyo xoolaha inoo fasaxay dhaqdhaqaaqa xoolahana idiga warbixisid wallaahi niyow iminka maanta maanta daahir maxamuud oomar yaa guddoomiyaha sayladda waa aniga sayladda aad baa xoolaha loogu iibsadaa dee asbuucyadaa shan boqol la siistaa yaryar yaa wallaahi niyow adhigu waa qaali lix boqol iyo konton toddoba boqol badhkood yaa weli ka waaweyn boqol dollar baaba la siistaaba yaa adhigu waa qaali weeye sayladda sare yaa waxa weeyaan arigu aad iyo aad buu imika u fiican yahay geesibuucyadaa yaryar ayaa la siistaa imika imika ceehaya waa shan boqol weeyaan ya ayay gabadhi lahayd diiday ya taasina waa lix boqol bay diiday gabadhi lahayd ya dee waa sidaa runaanti dee ishiisuna way qurux badan tahay neefka daabaxoo kale mise la siiyaa neefka daabaxo toddoba boqol siddeed boqol waa la siiyaa runaanti guddoomiyihiina waa tahay maanta adhigii cadceed baa ku dhacaysa runaanti dawladdii hoose oo kale maxaad ka dalban lahayd si adhigan xoolahan loo daryeelo oo caws iyo biyo loo siin lahaa ama goobtii harkoo kale loogu samayn lahaa niyow adhigu wuxuu u baahan yahay in la geeyo in xanaanooyinka aad loogu sameeyo xanaanada xoolaha inay aad oola socdaan ayaa ay ku fiicayn tahay iminka dawladduna aad iyo aad ba oga warhaysaa yaa waa dawlad wanaagsan xoolaha way ka warhaysaa meelooyin fara badan oo xanaanooyina loo sameeyey waddanku waxaan kuuhi iminka xooluhu ay wanaagsan yihiin wax weydii waa kana iman maayaanba dee iyo wax bukaaminda looma yimaadaansu-aashan kuugu soo gabagabayn doonaa waxa weeye ilaahay baa abaartii naga soo jebiyey maalmihii u dambaysay magaalada hargeyso kale roobab xoog waaweyn baa ka da'ayey adhigu mayse soo tarayaayoo suuqii maku soo badanaya haa adhigu wuu fiican yahay adhigu nooc kastaba waa la iibsanayaa faraha laysku goynayaa waxaan ku idhi wanaka yaryaree galaalaadka adaa la siistaa shan boqol iyo konton wanaka waaweyn lix boqol iyo konton yaa wanaba boqol doolar gaadhay imika yaa markaa waa sidaa wey aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaya jaaliska dila wanaagsan waayahay aad iyo aad baa umadsantahay aad iyo aad baa umadsantahay haa daahir maxamuud oomar waxaan jeclaa adoo adoo ka mid a dadka ku ku ganacsada saliidan ay suuqa gobanimo ku taala magaalada hargeysa saliida saliibada idaacadda barda waxaan jeclaa maadaama adhigii la fasaxay inaad iga yar warbixisid bismillaahi raxmaan raxiim aniga qadan maxamuud aadan baa la idhaahdaa ariga waxaa lagu jiraa xilligii arafada maadaama arafadii tahayna waa qaali xoolaha xoog baa loo guranayaa aamin iyo daabaxaad ba imika unagu kacsan yahay markaa waxaan dadka u sheegaya dadweynaha inay xoolahooda ku tabcadaan oy si fiican qof waliba uu soo dhaqdo oo xoolihiyo miyigii dib loogu noqdo waa la iska daayay ayaanu doonaynaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan u sheegaynaa madaxduna inay xooluhu taca badan baa ku baxay hoos u eegaan ay nala eegaan oo ay dhaqaaleeyaan ay xoolahan garra u sameeyaan haddii alla idhaqo markaan adhiga halkaanaad ku iibisid keebaa ugu socod wanaagsan oo xoog loo iibsadaa noocee waxaa loo iibsadaa riyaha xoog loo iibsadaa riyaha wanaanka iyo waxaana iminkaa loo qaataa maadaama laakiin anagu hiliblenahay daabaxaadaan iibsanaa daabaxaaduna iminka aad bay noogu yartay waanu nagu kiciyey aaminkan la iibsanaya xagga aaminkaa nagu kiciyo iminka xoog bay noogu kacsan tahay daruuri ahaan dadka aad bay iminka ugu kacsan tahay
kawaanka kala jiro kawaankaas marka xoolaha halkan laga qaaday la qalayo imse cashuuraa ladiga qaadaa cashuurtiisu way nagu korodhaa neefkii walba soddon kun baa qarash ahaan nagu baxa ariga haddii matalan iminka roob helo oo kale halkan annagoo joogno dooxyaha soo rogmada shirkadda maandeeq kuma qabanno wax gacan qabashaha xoolaa way diidaa dhibaatooyin fara badan baa naga soo gaadha wax liyaadu wixii qarashna fulo haddaan xitaa gaadhi labaad karaysano annagayna saaran tahay dadkuna waa maatay dowladdii hoosena waxaan ku sheegay shaqadii ay lahayd inay dayacday oo ma- cashuuraadkana iyadaa ku shaqo lahayd inay qaadato in xoolahana dayactirkooda iyadaa ku shaqo lahayd hadday caafimaad tahay iyo haddii ay tahay maalinkan maanta in caafimaadkooda iyo hadday tahay dhaqaalahooda intaba adhiga halkaa laga kaxeeyo ilaa maandeeq buu bacadka sii maraya uu dhibaatoonaya neefka jaba neefka dhibaatooda gaadhi kalaa u xil saaran hadduu doonanka maandeeq baa noqday lacag labaad baa nalaga qaada tiyo cashuur dadweynena nalaga qaaday tiyo cashuur dadweynena nalaga kolley wasaaradda xanaanada xoolaha way noo dhisan tahay sidii angarro biyo ay ka cabaan oo kale iyo hadhkii oo kale laydigu samayn lahaa maxaad halkan mas-uuliyiinta xukuumadda ee arrintaa xoolaha ugu xil saaran maxaa halkan farriin aad u marin lahayd mas-uuliyiintu meelaha nooba timaadoon is aragnaba nin weliba guribuu ka soo jeedaa maatida iyo dhaqaalaheedaba hoos u eegi maaye xitaa hadday tahay sariibadaa nadaafadooda dowladda hoose shaqadeedii way gabtay ayjiinu ma soo dirto ma eegto xoolan caafimaadkooda ma eegto wax liya wax eegaan ma jiraan dhibaatooyin fara badan baa xagga xoolaha iyo xagga nadaafadda naga haysata shaqadan oo dhanna dowladda hoose iska lahay dowladdii hoosena way dayacday hadduu maayarka iyo hadday ciddii ka hoosaysa tahay labadaba qolo weliba shaqay leedahay waad mahadsantahay waxaa la dhahaa raxmed ismaaciil raage waxaan ka shaqeeyaa hilibka aadhiga maalinba maalinta ka dambeysa waxaa lanagu daraa sixir neefka aadhiga maanta wuxuu nagu taagan yahay lix boqol iyo konton shan boqol iyo konton maalinba sixir baa lanaga siiyaa ma- neefka ugu hoose waxaa lanaga siiyaa afar iyo badh ka ugu sarreeya lix iyo badh adhiga qaarba sagaal boqol lanaga siiyaa qaarba nooc baa lagu iibiyaa nin walba oo neefku wato waana sayladda xusbiga ee gobannimo anigoo ka shaqeeya hilibka ka ganacsada muddo aad u dheer sariibadda gobannimo waxaan qalaa adhiga gaar ahaan riyaha dee sixir kasta adhigu wuu nagu- wuu nagu- wuu nagu soo galaa run ahaantii dee sacuudiga adhiga waa inoo fasaxay maadaama adhigii la fasaxay oo abaarna waa sii jirto xoolaha oo kolley saamaynba ku yeelatay adhigu xaggee bu ka yimaadaaba ay kula tahay adhigu dhan kasta wuu ka soo galaa bari ha u badnaado galbeed ha ahaado magaalada gudaheega iminka adhiga halkaa taagan wuxuu badan yahay maanta saylada hargeysa joog waa kii magaalada adhiga saylada hargeysa lagu la keenay ugu badan wuxuu ka soo galaa bariga xoolo yaraani ma jirto iminka waa rafo nooc kastaba u yimaada saylada neef weyn neef yar neef hoose isku dar mid kastaaba u yimaadaa haddana adhiga qiimo hoose oo wax lagu iibiyaa ma jirto maalinba barays barayska kasii sarreeya ayaaba lanagaga iibiya annaga run ahaantii adhiga halkan lagu iibinayo oo ishiisu qurux badan tahay in dhinacee loo raraa berberaa loo raraa mise waxa lagu iibiya ama caasimadunbaa qalato oo arigan hargeysa ma dhaafo waxaanu anagu waxaanu nahay hiliblahan gobonimo waxaa la geeya arigan kawaanka wax saylada hargeysa wax magaalada hargeysa dhinac uga baxaa ma jiraan kawaanka unbaa la geeya arigan waa hilibna unbaa qalaa anagoo hiliblaan unbaa qalaa waxna dheeraadoon dhadheerana ma jiro berberaa marmar noo timaada berberina maanta ma jirto annagu unbaa ku jirnaa
neefka dabaaxoo kale maanta imsu maraya neefka dabaaxa oo kale ugu fiican shan boqol iyo konton lix boqol ninba halkii laga helo
waa tahay adoo ka mid a ganacsatayaasha dhinaca xoolaha ku iibiya suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa seelada yara ku taalla hadda bal waxaad nooga warbixisaa maanta neefka xoolaha halku marayo hadday tahay adhiga gaar ahaan riyaha iyo idahaba anigoo axmed xasan ismaaciila riyaha iyo iduhuba waxay marayaan riyaha rida u weyn waa sideed boqol wanankuna waa sagaal boqol een hoosayntooduna lix boqol shan boqol afar boqol ayaa u hooseeya kolley sidaad la socotay dee adhigii waa la furo sacuudigiiba xayraaddii ka qaaday isla markaa warar kuwa isa soo tarayaan in sayladii magaalada berberaayey xoolihii si toosa ay uga dhoofayaan sidoo kale burco xoolihii si wanaagsan baa halka ay uga socdaan dhinaca xaggeena markaad caasimadda kusoo noqotay xooluhu siday u socdaan ma- ma la raraya xooluhu aad baa u socdaan aadna waa loo rarayaa orgiga u roonna waa siddeed iyo toddobaatan dollar wanka u roona ugu sarreeyana waa shan iyo lixdan dollar ya warkaas si wanaagsan baa u socdaan magaalada berberina waa lagu rogaa saasoo u dhaafaan xooluhu kollay adhiga waxaa jirta in adhiga dabaaxoo kale ee la qalo isagu sidee loo iibsadaa ariga dabaaxee wallaahi suuqiisu aad iyo aad buu u wanaagsan yahay iduhu waa lix boqol toddoba boqol shan boqol ugu hooseen afar boqol iyo konton ya iyadoo waxaa jirtay adhiga jaqiiqoo kale ee isaga laftigiisa qiimihiisa si wanaagsan ma u socdaayo iibsigiisa bal ka warran iibsigiisu si wanaagsan buu u socdaayo ariga yaryara jaqiiqdaa laba boqol iyo siddeetana dibadda loo celiyay reemiyigu iibsanayo laba boqol iyo siddeetan saddex boqol iyo konton wax walba waa la siista kolley jaaniskaad la wadaagtay aad baan kaaga mahadnaqayaa dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kastoo naga dhegaysanayo waad ku mahadsantihiin dhegaysigiinna waxaan idinku dhaafi doonaa codkaasi halalaaska ah ee laylallaka iyo heestaasi jaalaan butaysi intaynu warbixintan warbixin la mid a aynu ku kulmi doono sidaas iyo nabadgeliyo sin